wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay xalay fiidkii magaalada bursaalax ee gobolka mudug ku dileen laba qof oo shacab ah kuwaas oo midkood ahaa ganacsada caan ah halka midka kalena uu ahaa maamulo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta goolis labada nin ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray burhaan xaashi oo ahaa maamulihii xarunta isgaarsiinta goolis ee bursaalax iyo mahad oo ahaa ganacsada si weyn loo yaqaanay deegaanka goobjoogyaal ayaa sheegay in kooxahan hubaysan ay si gaar ah u beegsadeen labada nin islamarkaana ay goobta ka baxsadeen falka kadib ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan dilkaas ayaa qayb ka ah falalka xadgudubyada ee lagula kaco bulshada soomaaliyeed